أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo dhibhadda axmaarada ee faano ayaa ku eedaysay dowladda xabashida itoobiya in ay duqayn ku laysay dad shacaba faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu magaalada muqdisho ka barakiciyey in ka badan nus milyuun qof oo shacaba dad ku dhow shan iyo toban qof ayaa dhintay tiro kale oo intaas ka badanna way dhaawacmeen kadib weerar dhanka cirka ah oo uu ruushku ka fuliyey deegaano dhaca bariga ukrain kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo waxgaradka beesha garre ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga bakool ardayda madarasada muscab ibnu cumayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran jabhadda axmaarada ee faano ayaa ku eedaysay dowladda xabashida itoobiya in ay duqayn ku laysay dad shacaba sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba hogaamiyaha guud ee jabhadda faano zamene kasai ayaa dowladda xabashada etoobiya ee garwadeenka uu ka yahay abiy axmed ku eedeeyey inay si aan kala soc lahayn diyaaradaha daroonka ugu duqayso dadka shacabka ah iyo goobaha rayidka sidoo kale hogaamiyaha faano waxaa kale uu ku eedeeyey imaaraadka maraykanka iyo dalalka yurub inay taageeraan xukuumadda adisababa isagoo intaa ku daray in imaaraadku uu farigelin u muuqato duurgumaysi oo kale uu ku leeyahay etoobiya dhanka kale hogaamiyahani waxa uu ku andacooday in faano ay gacanta ku hayso in ka badan boqolkiiba siddeetan dhulka miyiga ah ee amaxaarada iyo magaalooyin yaryar oo badan islamarkaana ay marar badan ay si ba-an furimaha dagaalka ugu jebiyeen ciidanka xabashada etoobiya intii zamene kasai uu ku guda jiray war-saxaafadeedkiisa waxa uu ka shanqariyey in dhaqdhaqaaqiisa uu ka gudbay xuduudda amaxaarada islamarkaana uu isku dayayo inuu isbahaysi la sameeyo kooxo hubaysan oo ka kala socda qaybo badan oo etoobiya ah waxa uu sheegay in ugu yaraan toddoba urur ay muddo toddoba bilood ilaa sideed bilood ay ka wada hadlayeen sidii iskaashi uga yeelan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah xukuumadda abiy axmed isagoo hadafkooda ku tilmaamay in la dhiso etoobiya cusub kadib dhicitaanka abiy axmed hadalka hogaamiyaha faano ayaa imaanaya xilli qulqulatooyinka ka aloosan gudaha etoobiya ay kasii dareen islamarkaana xiisado hor leh ay kasoo labakacleeyeen dhinaca gobolka tigre halkaasoo ay isku horfadhiyaan jabhadda tigre iyo ciidanka federaalka etoobiya mahadsanid abuusheyba faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda soonakey ee degmada hodan ayaa lala eegtay fariisin ay halkaasi kaga sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga sidoo kale qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taal degmada dayniile ayaa waxaa ku dhintay siddeed askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toban kale dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley iyo deegaanka gulweyn ee hoostaga degmada buulamareer siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu magaalada muqdisho ka barakiciyey in ka badan nus milyuun qof oo shacaba sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen saadiq muumin shir jiraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo ay ugu horeeyaan shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ayay uga hadleen xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka waxay si isku mid ah xubnahan siyaasiyiinta ah u sheegeen in dhulboobka ka socda magaalada caasimadda ah uu si weyn u saameeyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda murtad xasan cali khayre ayaa sheegay in boobka iyo barakaca kooxda ridada ay ka wado oo magaalada muqdisho ay sababtay barakaca shan boqol oo kun oo qoys kuwaas oo hadda xaalado adag ku wajahaya magaalada muqdisho iyo bannaankeeda wuxuu sidoo kale tilmaamay in kooxda ridada ee uu hoggaanka u hayo murtad gurguurta ay dalka u horseedeen dhaqaala la-aan qarkana loo saaran yahay macluul sida uu sheegayo murtad xasan cali kheyre dhulboobku waa xarka goostay waa xayndaab furtay waa xuduud dhaafay hadda waxaa socdaa dhulboob keliya ma aha waa xaalufin boob keliya ma aha waa burcad dhuleednimo waxaa hadda socda waxay su-aal gelinayaan bulsho noocee ah ayaa nahay dowladdu xuduudaheenna kama shaqaysee dadka xuduudaha degan bay ku weerartaa ciidanka dowladda federaalka dadkay ku dhibaataysaa dhulkii magaalada muqdisho ku yaalay oo lagu aaminay oo loo dhaariyey ay kitaabka gacanta u saareen oo madaxweynaha madaxuleedkiisu dhammaaday uu kitaabka gacanta u saaray isaga iyo xulufadiisaa iibsaday si sharci darraa iyagaa boobay oo dadkii dhulka ka boobay waxaa marka mucjiso ah iskuul maanay reebin oo isbitaal maanay reebin oo xero ciidan maanay reebin oo meel ummadda isugu timaado maanay reebin oo askarta meeshii ku gaardi jireen iskool bilisiya bannaankeedaed maanay reebin oo hal meel oo ummadda loogu shaqeeyo maanay reebin iyadoo hay-ado badan oo dowladda u shaqayn lahaa ay guryo ijaara ku jiraan subaxi markay shaqo yimaadaan marka waxay ka sheeg ka sheekeynayaan xaggeebaa maanta la boobaa yaa noo soo arkay dhul madaxweynaha madaxuleedkiisu dhammaaday iyo inta la shaqaysa intii ay joogeen xukunka magaalada muqdisho waxay ka barakiciyeen shan boqol oo kun oo qof waa nus milyan shan boqoloo kun oo qof oo carruurtaas aanay iskuul lahayn oo carruurtaas aanay isbitaal lahayn oo dadkii magaalada deganaa oo adeegyada bixinayay oo shaqaynayay ay shaqo la-aan yihiin kuwa raba inay magaalada muqdisho usoo shaqo tagaanna inay labaatan soddon kilomitr bannaankooda kasoo shaqo tagayaan waa qeyb ka mida dhaqaale xumada dalkan soo wajahday sida loola dhaqmay bulshada soomaaliyeed dadkaas la barakiciyey oo shanta boqoloo kunoo qof ah qaarkood hadda gaajiyay wajahayaan abaarta dalkan hadda ka jirta oo ay sababeen xaalufinta iyo dhulboobka iyo dhaqaalo darrada ku-tumashada sharciga wuxuu dalku qarka u saaran yahay macluul cusub inay ka dilaacdo ilaahay ummadda ha ka badbaadiya hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad looga hadal hayay dhulboob cusub oo madaxa kooxda ridada ka bilaabi karo dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug kadib markii uu gurguurto halkaasi ka sheegay hadal u muuqda damaciisa dhulboobka mahadsanid saadaq dad ku dhow shan iyo toban qof ayaa dhintay tiro kale oo intaas ka badanna way dhaawacmeen kadib weerar dhanka cirka ah oo uu ruushku ka fuliyey deegaano dhaca bariga ukraine waa kan mar kale walaalkeen abuusheyba ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay siddeed iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gantaallo ah oo ruushku uu ku qaaday deegaanka benjahay oo ku yaala waqooyi bari dalka ukraine sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka kharkiyev weerarkan wuxuu ka dhacay meel qiyaastii konton iyo shan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kharkiyev waxaa kaloo waxyeello ay soo gaartay goobo dad rayd ah oo ay ka mid yihiin toban guri maqaaxi iyo dukaamo warbaahinta faransiiska ayaa goobta ka soo sheegtay in meydadka dadkan dhintay lagu daboolay daboolada gurmadka halka debdemisyadu ay weli ka shaqaynayeen goobta oo ay ka muuqdeen burbur iyo dhismayaal dabka uu waxyeeleeyey dhanka kale shirkadda korontada ee ukrein ayaa sheegtay in xarun koronto oo kuleel ah oo ku taala bartamaha dalka ay shaqadii joojisay kadib markii ay waxyeelo weyn ka soo gaartay duqaynta ruushka madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa cambaareeyey weerarka isagoo sheegay in lagu bartilmaameedsaday isgoos mashquul ah oo ay ku yaaleen xafiisyo boosto dukaamo iyo weliba dhismayaal dadku ay degan yihiin zelenski ayaa sidoo kale ku baaqay in xulafada ukrein ay taageeraan waxa uu ugu yeeray jawaabaha militari ee kiyev isla markaana ay qaadaan tallaabooyin cadaadis lagu saarayo ruushka gobolka kharkiyev oo xuduud la leh ruushka islamarkaana qaybo ka mid ah ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka ayaa muddooyinkan dambe wajahaya weeraro xoogan oo loo adeegsado gantaalo iyo diyaarado aan duuliya lahayn sida ay sheegeen ciidamada cirka ukrein ruushku waxa uu habeenadii isniinta iyo talaadada ku qaaday ukrein boqol afartan iyo toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn waxaana difaacaad cirka ukrein ay sheegeen inay soo rideen ama dhexda ay ku qabteen boqol kow iyo toban ka mid ah diyaaradahaasi dhanka kale hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i a e a ayaa sheegtay in weerar diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow xarunta tamarta nucleerka ee zaborogia oo ku taala dhul ay ruushku maamulaan uu sababay dhimashada hal qof iyo shan iyo toban kaloo dhaawac ah hay-addu waxay sheegtay in iyadoo soo xiganaysa mas-uulka xarunta in dhammaan dadka waxyeeladu gaartay ay ahaayeen shaqaale ka tirsan xarunta ama shirkad qandaraasle ah saddex ka mid ah dhaawacyada ayaa xaaladoodu tahay mid aada u liidata dhanka kale kiyev ayaa kordhisay weerarada ridada dheer oo ay ku qaado gudaha ruushka iyo weliba deegaanada ukrein ee ay moscow maamusho ukrein waxay sheegtay in weeraradaani ay yihiin jawaab ka dhan ah duqeymaha ruushka islamarkaana lagu bartilmaameedsanayo xarumaha tamarta iyo kaabayaasha zaadka ruushka si loo wiiqo ilaha dhaqaale ee dagaalka duqa magaalada moscow ayaa sheegay in ugu yaraan lix boqol iyo labaatan diyaaradood oo aan duuliyo lahayn lagu beegsaday caasimadda intii lagu jiray habeenadii lasoo dhaafay halka difaaca cirka uu sheegay inuu qabtay boqol iyo siddeetan ka mid ah diyaaradahaasi gudoomiyaha gobolka moscow ayaa sheegay in saddex qof oo uu ku jiro ilmo yar ay ku dhaawacmeen weeraradaani weeraradan cusub waxay muujinayaan in dagaalka ukrein iyo ruushka uu mar kale sii xoogeysanayo iyadoo labada dhinacba ay kordhiyeen weerarada ridada dheer waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in bishii hore ay ahayd bishii ugu dhimashada badneed dadka rayidka ah tan iyo mey taasoo muujinaysa khasaaraha sii kordhaya ee shacabka ka soo gaaraya dagaalka kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo waxgaradka beesha garee ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka iyo hormuudka beesha gare ee degta wilaayadan kulanka oo ka dhacay deegaanka burgud oo hoosimaada degmada buulafulay waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafulay iyo culimo iyadoo diiradda lagu saaray arrimo la xidhiira xaaladda bulshada wadatashiyo iyo xidhiirka u dhexeeya beeshan iyo wilaayada kulanka ayaa sidoo kale waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo muddo saddex maalin waxgaradka iyo hormuudka beesha garre ay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo qayim ah taasoo ay waxweyn ka faa'iideen intii kulanka socday waxaa la xaliyey madmadow ka dhex jiray beesha garre iyagoo ugu dambeenna midnimo ku ballamay gebagabadii kulanka beesha garre ayaa soo saartay bayaan ay ku muujinayso mowqifkeeda ku aadan ilaalinta diinta islaamka iyo garab istaagga mujaahidiinta iyadoo xustay inay diyaar u tahay in naf iyo maal ay ku bixiso difaaca shareecada islaamka lambarka koowaad in aan dardar gelino ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaciddeeda soo diyaar uma tihiin qodobkaas lambar labo waxaan ballanqaadaynaa garab istaagidda mujaahidiinta naf iyo maal hiil iyo hoo dheh iyo dhiib intaba haddaba intaas waxaan caddaynaynaa in aan diyaar u nahay haddii aynu nahay beelweynta garre qodobka saddexaad oo bayaanka ay soo saareen odayaasha ka mid ah waxaan caddaynaynaa in aan beri ka nahay gaalada iyo murtadiinta oo shareecada islaamka duulaanka ku ah dhankeennana islaamka aan looga soo dhici doonin qodobka afaraad waxaan ku caddaynaynaa bayaankan ka soo baxay beesha garre in la xalliyey madmadowgii beesha ka dhex jiray laguna heshiiyey in si midaysin loo bixiyo diyooyinka beesha lagu leeyahay qodobka shanaad waxaan ku heshiinay in beesha ay xoojiso dacwada iyo waxbarashada ayna furato goobo waxbarasho annagoo isku raacnay horumarinta deegaanada ay degto beesha insha allah qodobka lixaad waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa inta ku abtirsata beesha garre lana shaqaysa cadowga gaalada ah in allah ay uga toobad keenaan kana soo baxaan safka cadowga gaalada ah annagana waxaan diyaar u nahay soo dhowayntooda ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa talooyin dhexalgala ka jeediyey kulanka ka dhacay deegaanka burgod muslimiintan waxaan ugu baaqaya hiil iyo hoona diyaar ugu nahay walaayadda islaamka inaan annaka diyaar u nahay hiil iyo hoo iyo dheh iyo iyo dhow iyo dhibba inaan diyaar ula nahay oo garabkeeda aan taagnahay horeyna waa ugu bixinay haddana inaan ku bixin doono oo waxaa waaye hiil iyo hooba waxaan hayna inaan la garab taagannahay haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan u caddaynayaa een, in laga cabsan doonin gaalo haddii hal qofood muslimiinta ka soo hareen gaalo inay naga guulaysata lagama sugaayo ila kitaabka ilaahayna waa lagu sheegay annakana waa ku raad taagannahay haddana guul naga qaadi doonta wax kasta haddii sheegta ma naga qaadi doonta muslimiiney inaad gaalada aad ka qoomamaysaan gaalada aad nacdaan sababtaad u naciseen gaal wehelnoo ma aha maxay galabsadeen maatadan hadda lagu dhameeyey ee farsooley lagu dhameeyey maxay galabsadeen guryaashooda maxaa loo gubi maxaa loo dhameeyey maxaa beerahooda baabuurta loo marsiinaa waxaa loo marsiinaa cadow waaye gaal waaye waxaa kula diriraa islaamnimada kula diriraa maahan shabaabaa o leeyahay saasaa leeyahay maaha gaalka musluun ah os leeyahay ninkii muslim ahow oo meel kastoo joogto waa arkaysiin gaalada nimanka ku dhex jira qaabka loo garaayo waa arkaysiin islaamka oo markii la soo bandhiga sida la yeelayo waa arkaysiin kan hadda soomaaliya joogana waxaa laga rabaa in noocaas loola dhaqmo muslimiintana waa diiday waxaas ma ogolaan doono annaka gaal inuu u madax hoorina ma yeelayni gaalka u madax hoorina gaalka u madax hoorina cadaab iyo waxaas iyo jabaska dheefi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo
ugu dambeyn sheekhul waalid almujaahid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culimmadii madasha ka hadashay waxa uu sheekha kula teliyey beesha garre inay adkeeyaan bayaanka ay soo saareen kulankan maanta beesha garre beelweynta garre loo qabtayna waa qayb ka mid ah ahdaaftaas weyn ay xarakadu leedahay qabaa'ilkao dhan walaayaadka ay ku jiraanna sidaasaa loogu qabanayaa wax badanna waa lasoo qabtay walaaltinimada in la xoojiyo cadowgoodana hal uu ahaado iyaguna walaale inay yihiin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah koollada iyo xariga iyo dunta isku xiraysa bulshadanna waa caqiidada waana midda xoogga lagu saaray hadda dowradan oo ah alcaqiidatu awalan alwalaa walbaraa soo ma jeedid loomana kala harin rag iyo dumar nashaadaadka leyliga ha noqdo een, maxaan ku idhahdaa as- asiladu dadku ay weydiinayaan ha noqdeen kasoo qaybgalka dowladdu intay socotay bulshadu ay kasoo qaybgashay ha noqdeen xataa ilaa iyo habeenkii baa laisku gaaray wakhti dambe oo bulshadu aynan nashaadka iyo wanaagga ay u hayaan soo ma jeedid taariikh waxa weeyaan iftiimaysa ayay leeyihiin beesha garre warkaasay waxay yidheen diinku annagoo nool diinka ma nuqsaamahayo Bee- beelaha kale oo ku nool wilaayaadka iyo soomaali dal iyo dibad meelay joogaanna waxaa ugu sugan kudayasho ayaa ugu sugan beesha garre wajazaakum allahu khayran ugu dambeyn maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka beesha garre ayaa ku ballamay dhaqangelinta qodobada iyo dhexalgalka ahaa ee kulanka ka soo baxay waxaana uu qayb ka yahay kulankan kulamo wilaayada guud ahaan ay la yeelanayso qabaa'ilka dega degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan mahadsanid abuu ayman munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeena cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoosi aanbaqaadaya يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه xafladan oo lagu maamuusayey labaatan arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kana qalanjabisay madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxunle ayaa dhowaan lagu qabtay gudaha madarasada waxaana ka qayb galay culimaauddiin indheergaradka magaalada iyo waalidiin ugu horeyn waxaa madasha kelimadan ka jeediyey sheekh maxamed garaar tankala may wahe kitaabkasi ilaahay subxaana wa tacaala may kashubay qur-aankasi waana ka khatami haddana may dhahlisay ummata nabiga calayhi salaatu wasalaam ummata markan ma inshal batay qofku diintiina qaadadi waajibaadki walkuta tabaw wali ilaahay ku reebi walkumada ka dhadhiyaw oo naftiis dulmiyaw ko eh kordho dhexaadsaday waajibaadkana gudaday wali ilaahay ku reebina ku heray khayraad iyo sunno badan hanuunka darsan usiina dhadhexaadeena koow koona may wahe waajibaadkii gudadi wali ilaahay reebi ku heri weliba wali ilaahay reebi may ka daray wali igna nagnahaada ka dari marka yoona ku tabiile meelba ha kugu dhadhawaadaw karaahiye bahaadeena khilaaful owle bahaadeena isku ku tabi markan ku dheeradi wali ilaahay waajibi iyo wali sunnaha iyo wali mubaaxaadeena ilaahay diintiisa ka kor weelay koranka qaadi marka كاسين إلهي ميك مقعاوي سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ألم أري ذلك هو الفضل الكبير داقدي إلهي إنك وين تاسو مركا sidoo kale ardaydii xafladda maamuuska loo sameeyey ayaa bandhig cilmiyeed kooban madasha ka sameeyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا وكلهم بينمو أدغموا ماء غنة وفي الواو واليا دونها خالف تلا وكلهم بينمو أدغموا ماء غنة وفي الواو واليا دونها خالف تلا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مروة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل waxaa dhankooda madasha ka hadlay ugaas buraale iyo manaaqyaan yuurey oo ka mid ahaa waxgaradkii xafladda lagu martiqaaday waalidiinta owlaadan dhashay baan rabaa wax yaroo dardaaran inaan u sheego waalidiinta owlaadan dhashay meel fiican bay soo gaadheen meel kasii fiicanna way dhiman tahay dharka yaan la dhigan cunugayga waa qalin jebiyey qur-aankii buu dhammeeyey bandhig buu istaagay si fiican buu wax u dareeriyey waan ku qanacsanayaan la dhin cilmiga hadda unbuu kow yahay si toos ah loo labisto marada xogga ha lagu xidho owlaadda hadda unbay baraarugeen waxbarasho way dhiman tahay waxbarashaha loogu dadaalo inta ay yar yar yihiin gacanteena ku jiraan tarbiyadooda iyo waxbarashadooda ha la adkeeyo waalidiina intaas aynoo ballan ah dadka wax la bara ee yaryarka ah ee wiilal iyo gabdhaba leh maanta hortaanada fadhiya wax lagu farxo qof muslina uu ku farxo mu'min ku farxo muslimiintu ku farxaan baadna tusteene ilaahay ha idiin ziyaadiyo nicmadan ilaahayna si walaalayaal ilaahay nimanaysa nimadan ilaahay inka shukriyoba fadaase may arago hayne maalin kasta yaal yar yar oo arday eh oo qur-aanka ilaahay dhammaayeen qur-aankii akriyaayan qulumtisi oo nayto qur-aankaas bandhikaayan maalin kasta arago hayn ilmika darsadeen arago hay wal qulubta eedan jiljilaaw maana ilaahay may warsadaana nicmadan ilaahay tusinin taam weelo ilaahay nin ku dhumin unintaada ka shukriya ilaahay an ka shukriya ilaahay indhini weel may kale maqan dhaqaale maamulka manaha wilaayadan hatar roogna wilaayatul bakool ee makaatibtii shal dugun maylana intii horumar ay isan suubideen miisaan ka akri ilaahay siinka kab gabagabadii waxaa xafladda ka hadlay mid ka mid a waalidiintii ubadkooda dhammeeyey qur-aanka kariimka wuxuuna bacdallaahi u mahadceliyey macalinka madarasada runtii iyad iyadan farasagna faradlaan kooba korne farasagna ilaahi subxaana watacaala mahad eliyaan mahadlaan kooba korniya mahad eliyaan tan lamaad maa mahad eliyaane maalimiintii juhdiga ka biidi ardaydan oo yoodo walban kasaan walban shalowgayn unan tisheegni haddana geeka mayba qortumee farta qur-aan kariim san dareeriyahayaan juhdigiyo ka biyan abaalkii maybuwa jinno walena may kale mahad eliyaane waalidiintii naftiyo oo yoona ardayda garab suranayti antaas juudiya ka biidi iyoona han dhaboodan abaar lahan mari jiila lahan mari aaran lahan mari walbadan lahan mari waa meerna iyoona may buwa umahad eliyaan antaas juudi iyaha biyan ardayda madarasada umulqura ee deegaanka buurdhuxunle ma ahayn keliya kuwa bartay qur-aanka kariimka waxaase xusid mudan in ardaydu ay dusha ka xifdiyeen qaar ka mid ah kutubta tajwiidka iyo mutuunta kale ee sharciga sida siirada caqiidada iyo adkaarta mahadsanid cabdiqani ardayda madarasada muscab ibnu cumayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cismaan axmed juubow deegaanka dacaaraha oo hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa lagu qabtay bandhig ay sameeyeen ardayda madarasada muscab ibnu cumeer oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa bandhigaha ayaa lagu soo bandhigay aqoon iyo waxyaabihii ay ardaydu muddada dheer baranayeen iyadoona ardaydu ay soo bandhigeen qaybo kala duwan oo la xidhiira barashada qur-aanka kariimka iyo culuum kale oo lagu baray madarasada قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهو حبل الله المتين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم فتمسكوا به فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعدي أبدا ورواه الترمذي وهو الذكر الحكيم قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وهو صراط مستقيم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولقد حقيقة أرسلنا واندرني موسى بالله موسى بآياتنا أيدهن يان لدرني وسلطان قر مبين عد إلى فرعون فرعون يان درني وهامان هامان وقارون قارون فقالوا وحي راذين ساحر سحر ولو كذاب بين على ما هو التوحيد التوحيد وإفراد الله بعباده ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد سأل ما أعظم ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك هل يجب طلب العلم أم لا؟ جواب نعم مسلمين واحد والمقوس وارد جهاد فالعيد تلك الرد هلوا معي جنة ويحمل الدين الله قد نفوس الدفاع عند كل لماذا خلقنا الله؟ جواب خلقنا الله لنعبده سؤال ما الدليل؟ جواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فروض الوضوء ستة سؤال وما هي؟
جواب الأول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين إلى المرفقين الرابع مسح الرأس الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين السادس الترتيب كما ذكرت ما نسبه محمد صلى الله عليه وسلم نسبه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرد فالأول يظهر قبله فيه للعقل ست رتبا فتعرف فيه dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed jamaal oo ku ammaanay ardayda dadaalka ay ku bixiyeen barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale walaalayaal runtii waa arday ku dayasho mudan weeyaan fagaarahan yacnii maaragtay bulshada muslimiinta isugu timid rag iyo haween waxaan leenahay carruurtayada aan ugu dayano oo carruurtan madarasadatan maanta bandhiga ay sameeyeen aan ku dayano aan ugu dayano khayrka maxaa yeelay walaalkaagii khayrka kaaga hormaray oo runtii aad aragtay waa lagu daydaa xumaanta le iskuma daydee khayrka iyo wanaagga la isugu daydaa khayr fara badan bay soo bandhigeen wax badanoo runtii tawxiid uga horreeyo oo haddee waxa weeye runtii ummadda la farayo shirkigana iyo yacnii ummadda looga digayo ayay soo bandhigeen ardadatan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda
mulaayadii aas-aastay macadkan qiimaha badanne ee aad u sharafta badanne ee aad iyo aad loogu dadaalay waxbarashadiisa ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii sidaan ardadan qiimaha badanne ee sharafta badanne sidaan ugu soo dadaalay oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u soo xifdisiiyey haddii ay qur'aan tahay iyo haddii ay tafsiir tahay iyo haddii ay fiqhi tahay iyo haddii ay xadiid tahay iyo hadday siiro tahay iyo hadday fiqhi tahay aad iyo aad ugu soo dadaalay ayaanu mahad celinaynaa subxaanahu wa gabagabadii waxaa abaalmarino la siiyey qaar ka mid ah ardayda kuwaas oo soo bandhigay aqoon heer sare ah oo ay ku barteen madarasada muscab ibnu cumeer oo ka mid ah madaariista ka furan deegaankaasi mahadsanid dhuubow guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu